waa salaamantii waadna salaamaya salaamku raxmatullahi wabarakaatu Een, waa wanaag badan bay noo tahay maanta inaan nimaadno saaka ee, dhagax dhigno ee, dayactirka ee, isbitaalka iyo ee, dib u dhiska isbitaalka Ee, faahfaahinta isbitaalka waqtiga la dhisay iyo ee, burburka hadda gaaray ee, dabcan ee, waanaad aragteen dhihna waa ku aragteen ee, warbixinna waa laga bixiyo dadkii gacanta ku hayay baa ka bixiyey isbitaalka waa dhagax dhigaynaa maanta laba qaybood weeye qayb waxaa weeye dayactir degdega in la suubiyo si hawl isbitaalka u hawlgalo looguna shaqeeyo shaqadiisina ay u socoto iyo isbitaalka oo d- muddo eh, boqol sano ku dhow ka hor la dhisayna dib u dhiskiisii iyo casriyeyntiisiina waa mashruuc aan rabno inaanu isna aanu hadda dardargelino Een, markaan dhagax dhigayno labadoodaba micnaheedu maaha lacagta aan ku dhici- dhaga- eh, dhagax dhigi lahayn ama ku dhisi lahayn waa haynaa maaha waxaanu dhagax dhigaynaa annagoo jeebkiina ku tashanayna taas weeye waxaanu dhagax dhigaynaa Een, eh, nimankii isbitaalkii waa dhisayaan waa la dhex dhigayo maaha micnaheedu in lacagta la hayo Een, aad baan uga hadalnay eh, muhiimadda isbitaalku leeyahay meesha uu ku yaallo inta uu daaweeyo S- een, eh, soomaaliya eh, guud ahaanteedna een, eh, waad ka maqlayseen een, maxamed jaamacadda toorka Eh, saddex qof oo u dambeysay qofna gulceel ka yimid qofna boose ka yimid qofna uu kismaayo ka yimid isbitaal soomaaliyeed weeye koonfur iyo waqooyi iyo bariba looga yimaado waxaana keenaysa meeshuu ku yaallo dhakhaatiirta joogta iyo muhiimadda dalka uu leeyahay taasaa marka waxaan rabnaa marka si gaar ah biilkan wuxuu ujeeda soomaali oo dhan een, wuxuu ku jeedaa reer puntland oo dhan wuxuu ku jeedaa mudug iyo intii ayagu eh, magaaladan ka timid intaba waxaa weeye isku si baan abilka ugu jeedinaynaa isku si baa aan ugu tashanaynaa isku si ayaan wax uga rajaynaynaa Eh, dabcan anagu dowlad baan nahay puntland waa ku eh, ku talagelaynaa inaan ka qayb qaadano si mugle dowladda uga qayb qaadato dib u dhiska isbitaalka haddii ilaahay yidhaahdo contributionkaygana waa dhiibaynaa si degdega haddii ilaahay yidhaahdo Eh, waxaan rabnaa marka ee, inaan war lahaynin inaan hadal lahaynin waad aragtay waxaa magaalada ka dhacay burburka ee, ee, ee, nafeed iyo midda dhaqaale ee magaalada soo gaartay laakiin isbitaalku muhiimad gaar uu leeyahay sababta waxaa weeye kii dhintay iyo kii dhaawac ahaa ee, meeshii la keeni lahaa oo lagu aasi lahaa lagu daaweyn lahaa weeye marka waxaan rabnaa marka inaad ka qayb qaadataan si mugla uga qayb qaadataan insha allahu waan rajaynayaa in een, ee, aan aragno isbitaalkii la dayactiray dibna loo dhisay insha allah waa guulaysanaynaa waana gaaraynaa Ee, sida uu gudoomiyuhu sheegayna waxaa weye waxaan ku argoosanaynaa in isbitaalkii aan dhisano taas weeye argoosiga shabaab iyo sharwadayaashu dhibta ay geysteen waa soconaysaa ee, gaalkacyo puntland waa soconaysaa soomaaliya waa soconaysaa waana guulaysanaynaa dhammaanteen waa mahadsantiin